su'aal waan dhowahay gaadiidkan safarka ah ee isaga gudba gobolada dhexe iyo caasimada soomaaliya magaalada muqdisho oo ka kooban sida gaariga tiamka loo yaqaano ama sidoo kale b g-ga iyo wixii lamidka ah oo ay isticmaalaan inteeda badan maanta shacabka soomaaliyeed isticmaalaan oo adeegyada qaada gobolada dhexena u adeega wadooyinka ay maraan oo ay kamid tahay moqokori iyo boole burde wadooyinka udhexeeya oo ay kamid tahay moqokori iyo beledweyne wadooyinka udhexeeya iyo sidoo kale beledweyne iyo matabaan wadooyinka udhexeeya waa gartay wadooyinkaas gaadiidka dhibaatooyinka ku haysta markii aan ssii qaybiyo maamulka hirshabeelle baabuurta safarka ah ee ka timaada dhinacaas waqooyi mataban markay yimaadaan waxay ka rabaan lacag dhaqaale gudoomiyaha ku kooban markii aad kasoo baxdo wax abniye ma jiraan ilaa aad ka tagto magaalada beledweyne markii aad tagto beledweyne kii beledweyne jooga haddana lacagu kaa rabaa kusayda isaga ee aan wax amniya iyo wax mas-uuliyada aan lahayn islamarkaas markii aad soo baxdo abni daro iyo taagtaag iyo isbaara kugu bilaabanaysa ilaa aad kasoo gaarto xuduudka ama xadka degmada maxaaseed degmada maxaas xadkeedu inta badan waa uu xasilan yahay markii aad usoo dhaadhacdo degmada moqokori waaya iyo hareeraheeda wadooyinka mara sida wadada udhexayda oo qaybisa labada degmo doole burde iyo moqokori wadada qaybisa oo safarka oo gaadiidka oo transit u maro dhibaatooyin badan baa ka jira oo ay kamid tahay in uu soo qaato ninka lagu sheego gudoomiyaha degmada moqokori inuu soo qaato gaadiid ay leeyihiin ciidanka soomaaliyeed ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gaadiid ay leeyihiin oo tignika intuu soo qaato baabuurta wadooyinkaas marayda afduub iyo dhac iyo boog oo ula tago islamarkaana oo mararka qaar geeyo degmada moqokori isagoo dhahaya baabuurtaani waxay maraan wadooyin qalada hab sharci darro ah iyo dhaqaalo sharci darro ah oo burcadnimaana oo ka qaato waaya marka waxaa rabaa inaan ku weydiiyo maxay tahay sababta ugu weyn oo aad dalsan ugula soo xidhiidhay marka laga soo tago xaaladahan aad tirisay ee ah dhibaatooyinka ay la kulmayaan gaadiidleyda sababta ugu weyna aan kuula soo xiriiray waxay tahay inaan si guud gaadiidkii soomaaliyeed aan ahay nin uga wakiila gobolkan marinkooda iyo dhaqdhaqaaqooda nin uga wakiila ama uga odaya aan ahay sidoo kale hawshuna ay faraha kasii baxaydo sababi karto in ay ka timaado cawaaqib xumo ka la eg midii ka gaartay nimankii ummadan mar hore ku dhibi jiray wadooyinkan iyo deegaanadan waaya marka maxay tahay sababta gaadiidkaas ay u xayiran yihiin waa sahalkee halkay ku xayiran yihiin sababta gaadiidkaasi waxay meel gaara oo ay ku xayiran yihiin ma jirto waxa ay ku dhiban yihiin ama ay ku xayiran yihiin oo ay ku haysataa dhibaato la eg in la liif garaaco in xabado xad la-aana lagu tuuro oo ciddii ay gaaraana ay ahaato cid aan meel kasoo qaadid lahayn ciddii ku dhaawacanta iyo ciddii gaariga wax uga yeelooba intaba iyo sidoo kale inay meelo ku xayirmaan oo safarkii loogu talagalay inuu qaato afar iyo labaatan saacadood oo ku qaato shan maalmood ama lix maalmood ama toddoba maalmood habeen iyo maalinba ay u taagnaadaan isbaaro ama check point ama qaab daro ee u dhaqmayaan dadka jooga arealkaas niyahu dhibku ma ahan mid ku kooban maanta waa dhib soo jiray in muddaa ummaduna ay iska soo dul qaadanayday gaadiidka isagoo wadooyinka ku rafaadsan mid rogmada oo gadooma oon mas-uuliyad iyo insurance gaar aan lahaynin oo shacabkaas uu gaariga le iyo ciddii caawisa keliya ay qusayso iyo mid dhibaatooba iyo mid wadadu ay cidhiiri rafaad ay ku noqoto oo mari kari waaya ayagoo intaa ka kooban waxaa dheeri u noqday canshuurta loogu talagalay maamulka hirshabeelle state si guud bay usoo bixiyaan gaadiidkani waxay kusoo bixiyaan ceelcadde jadbointiga ceelcadde ay kusoo bixiyaan waxayna kasoo qaataan boono sharciga waa gartay ayagoo boonadii sharciga ahayd wata marayana maamulkii ama dowladihii hoose iyo degmooyinkii laga xukumayey hirshabeelle state baa waxa dhacda in loo dhigto isbaaro aan xad lahayn welibana loo geysto xadgudub ay kamid tahay in la baarto in la filatuuro iyo sidoo kale in la xabadeeyo waya warkaas aa sheegayso shooyada iyo shaqaalaha hoose dhaawacmaan gaadiidkuna sidoo kale baaba-o waayahay warkaas aad sheegayso inagu ma xaqiijin karna maxaa ku cadaynaysaa waxaan ku caddaynaynaa inay yaalaan uga badan ee inta xabada lagu dhuftay halkiiba ka dhaqaaqi kari waaye la furay taayeero yacni taayeerada gaadiidka ku socda kamid ah taayeero badan oo xabada gaareen ee halkii lagu furay ee yaala sidoo kale darawaliin dhaawacantay oo xabado lagu furay ay gaareen ee islamarkaana xubnahoodii qaybo kamid a ay maqan yihiin in kacday oo dhaawacii ka kacday iyo in weli dhaawacan intaba waa gartay e, inta dhibaatooyinkan aadan warbaahinta ka sheegin e, miyaad la xiriirteen e, dhinacyadii maamulka mise kala hadasheen inaad e, gaadiid leeda isticmaala ee wadooyinkan xiriiriya gobolada dhexe dhibaatooyinkaas inay la kulmayaan ma u sheegteen nihow xiriirkeenu ma yarayn uu badnaa waxaan la xiriirnay wasaaradaha hirshabeelle sida wasaaradda arrimaha gudaha Mhm.
iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale wasaaradda amniga intaas wasaaradood oo kamid a wasaaradaha hirshabeelle state waxa gaaray fariimaheena iyo hadalladeena waa gartay maxaa laydinku jawaabay Ee, inta badan wasaaradihii waxay ku eedeynayaan deegaanka dhibaatadu ay ka socotaahay wuxuu u badan yahay deegaanada hiiraan ama degmooyinka gobolka hiiraan xaggeeda soo dhaca Mm.
qaybaha ay ka joogaan maamulka ee, hirshabeelle Waa sida gartay.
degmada moqorkori oo uu ku magacaabaya ninka la yidhahdo xasan barre makaraan waa waa gartay marka e, eedaas aad jeedinaysaan oo aad hadda adigu ka hadlayso ma eed aad u jeedinayso e, degmada moqokori maamulka ku magacaaban oo gaadiidkii wadada aad adeegsan lahaa ay xayiro yihiin e, mise waa mid e, guud ahaan wadooyinka aad isticmaasho ka wada jirto ama aad isticmaashaan ka wada jirto niga oo hirshabeelle state waa ay ballaaran tahay dhibaatadan iyo caqabadani kama jirto degmada masaajid cali guduud kamana jirto degmada aadan yabaal sidoo kale kama jirto degmada raagaceelle iyo sidoo kale degmada cadale ama warsheekh sidoo kale kama jirto degmada maxaas kama jirto degmada boole burde laakiin dhibtan iyo culayskan wuxuu ka taagan yahay degmada matadaan xarunta gobolka magaalada beledweyne iyo sidoo kale degmada muqoqori waa gartay marka e, ma waxaa jira gaadiid xayiran oo aad nala wadaagi karto dhimanka aan kula hadlayo gaadiid baa wuxuu ku xayiran yahay erial iyo sooman uma xayirnaa maamulka boole burde laakiin wuxuu u xayiran yahay maamulka degmada moqokori rag ay soo dirsadeen oo rag maafiya ah oo darwaliinta filgaraaca filatuuraya oo garaacaya ay ku jiraan baa xayiran waa toddoba gaari way xayiran yihiin shalay xilliga aan kula koob iyo toban saac oo shalay ah ama shantii galabnimo oo shalay toolaha laba iyo labaatankii bisha ilaa maanta aan kula hadlayo saddex iyo labaatanka bisha december afar iyo labaatan saacadood iyo in dheeri ay ku xayiran yihiin deegaanka dherio iyo sidoo kale yosooman meel udhexayda waa gartay marka maxay u xayiran yihiin waxay u xayiran yihiin dhaqaalo la leeyahay boona laydin jarayaa wax mas-uuliyadana aan lahayn ee meesha hadda la leeyahay boona laydinkugu jarayaa meel u jirta in yaroo kilomitiraal ugu soo dhacay baabuurta looga soo qaatay lacago sidoo kale markii ay meeshan kasii dhaqaaqaanna dhac kale uu dheeri usii yahay waa gartay marka idinku hadda cabashadiinu yaa rabtaan inaad fariintiina gaarsiisaan ee marba haddii maamulkii aad eedeynaysaan waxaan rabnaa inaan fariintayna gaarsiino madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale wasaaradda amniga ee dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale iyo sidoo kale hay-adda nabad sugidda ee qaranka soomaaliyeed agaasimaheeda mudane mahad salaad iyo sidoo kale waxaan gaarsiinaynaa fariimaheena oo aan rabnaa inay gaaraan codkeenu ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya iyo sidoo kale waxaan rabnaa inuu si baahsan codkayno ama si ballaaran ugu gaaro taliyaha xooga ibrahim sheekh maxamediib Mhm. marka ee, maxaa weeye waxaad ka dalbanaysaan waxa aan ka dalbanaynaa waxa aan ka dalbanaynaa ee, degmada moqokori ninka ku magacaaban ee guddoomiyaha u ah dhaca iyo sharci darrada uu u geysanayo shacabka iyo gaadiidka xamuulka ah yaanay sababin inay ummadda soomaaliyeed hoosta ka galaan ama ay u cararaan wadooyinka laga guuray ee sida wadooyinka xagarey iyo ceelbuur iyo wadooyinkaas laga wareegay mar hore gaadiidku ay ka wareegeen loogana wareegay nimankii arxanka daraad dartooda yaanay sababin in naf iyo caawinaad laga raadiyo waa gartay dowladdu ha suxka geliso meesha ay awoodeeda ku sugtay ilaahay awoodeeda meesha uu ku sugay ha suurtageliso inay ummadda soomaaliyeed nabad iyo ammaano ku maraan waa gartay ee, waxaad ku soo celcelisay maamulka degmada muqokori deegaanadaad martaana waxaa sheegtay in la idinka qaado lacago oo aad ku sheegtay inay yihiin ee, kuwa ee, canshuuraadka maamulka ugu talagalay iyo oo ay isbaarooyin idiin dheer yihiin deegaanadaas kale ee nidaamka maamul leh ee lacagtii canshuuraadka aad ku marayseen miyaa halkan laga diidan yahay oo warqadii halkaas aad ka soo qaadateen maxaad maamulkan keligii aad hadalkaaga ugu soo celcelisay oo aad u eedeynaysaan waxaan uga soo celcelinaynaa waxyaabaha ka suurtagali baa waxay tahay wax aanan weligana hore u arag oo aan ummadda soomaaliyeedna arag sababtu waxay tahay gaadiid maraya wado dhacda kala barka degmada bowla borde iyo degmada moqokori raacsanna weliba barkan moqokori gaadiid maraya oo safar ah baa inta jidka loo galay oo ilmo maafiya loo diray darawaliintii in kamida la dhaawacay la afduubay la afgembiyey laba fuusto shidaal oo dheeraada la geliyey moqokori la geeyey darawaliintii la xabisay xabsi lagu ururiyey afar iyo labaatan saacadood iyo indheeriya la haystay lacagod baad ah oo madax furasho laga qaatay wado galdan buu marayaa ayagoo adeegsanaya ay gaadiidkii dhibaateeyaan dhaawacaan gaadiidkii xabado ku furaan sidoo kale darawaliintii waxyeeleeyaan afduubaan dadkii geeyaan degmada moqokori kuna baabaan